hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa ku boorisay madaxweynaha soomaaliya inuusan saxiixin sharciga hay-adda nabad sugidda qaranka ay dhowaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sharcigan ayaa sida ay human rights sheegtay siinaya hay-adda nisa awoodo xaddhaaf ah oo ay wax ku xiri karto cidday doontana ay ku qaban karto cidday doontana ku dabageli karto iyadoo ay yar tahay awoodda dusha kala socon karta warbixinta human rights waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa haysta inuu saxiixo sharcigan muddo kow iyo labaatan maalmooda oo ka soo bilaabmaysa labiyo labaatankii bishan oo ah maalintii uu meel mariyey aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaa kaloo madaxweynaha u furan inuu talooyin ku biiriyo sharcigan oo uu dib ugu celiyo baarlamaanka si wax looga bedelo oo looga saaro qodobada xadgudubka keeni kara ee ku jira intii ay iska ansixin lahayd awoodo badan oo la siiyo hay-ad aan sumcad wanaagsan horey u kasban iyadoo aan si wanaagsan looga taxadarin dowladdu waa inay xaqiijisaa awoodda hay-addan sarena u qaadaa la xisaabtankeeda ayay tiri leticia beder agaasime ku-xigeenka human rights watch ee africa waxay tiri madaxweynaha soomaaliya waa inuu sharcigan dib ugu celiyaa baarlamaanka oo uu sheegaa inay si xoogan wax kabedel ugu sameeyaan si loo wajaho walaaca xuquuqda aadanaha iyo dhiilada uu xambaarsan yahay hay-addu waxay sheegtay in qodobo ku jira sharcigan qiil looga dhigan karo in dowladdu ay gacan adag kala hortagto ama ay ku cadaadiso mucaaridkeeda iyo warbaahinta warbixinta waxaa lagu sheegay in hay-adda nisa ay hore u xirtay wariyaal xarumo warbaahineed iyo dad dowladda naqdiyey oo uu ugu dambeeyey cabdallah axmed muumin xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed s j s human rights watch waxay warbixinteeda ku sheegtay in hay-adda nisa ay dhowr sano ku shaqaynaysay xaalad sharci oo aan kala caddayn taasoo u fududaysa bay tiri inay cidday doonto iska xirto xadgudubyo kalena ay geysato golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa sharcigan meel mariyey toddobadii bishan sida ay sheegtay human rights watch sharcigan ayaa ku amraya nisa inay maxkamadda hor keento dadka ay soo xirto muddo afartan iyo siddeed saac gudahooda haddana bay tiri hay-addu waxay ogaatay in marar fara ku tirisa ay nisa sidaas samaysay xitaa iyadoo uu farayo sharciga xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee ay horay ugu dhaqmaysay waxay sheegtay human rights watch inay ka walacsan tahay in saacadaha hore ee xarigga ee afartan iyo siddeedda saaca ay hay-addu ku kici karto gaboodfal iyo jirdil haddii aanay jirin awood ka sarraysa oo la socota sida ay human rights sheegtay waxaa kaloo sharcigan ku jira midka xaaladda degdega ah oo nise awood u siinaya inay soo xirto cidday doonto iyadoo aan haysan warqad maxkamadeed inkastoo ay human rights qabto walaacan ayaa markii uu sharcigan meel mariyey aqalka sare ee baarlamaanka waxaa ka hadlay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad salaad mahad salaad waxa uu sheegay in sharcigani si weyn looga fiirsaday loona soo diyaariyey waxaa kaloo uu ballan qaaday mahad salaad inay soo celin doonaan haybaddii ay lahayd hay-adda nisa iyo kalsoonidii shacabka ku qabeen ee luntay waxaana uu caddeeyey in hay-addu ay dhowri doonto sharciga iyo xuquuqda aadanaha
haddii uu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed colaad xasan oo noo soo jeedinayay warbixintii human rights watch